guddiyow soo dhowaada aada iyo aada umahadsantihiin degaankiinnii iyo dadkiinnii degmadii gaalkacyo kusoo dhowaada sidii horeyba idinkugu soo dhoweeyey anigu waxaan rabaa inaan kookoobo guddigaan marka hore ku bilaabahaya guddigu waxaa la indho la yaqaan col maaha guddigan waxaan gartay ilaa toddoba camal toddoba qofood camal baan ka garta oo markii hore markaan waraaqda arkay magacyo isa ii saxnayn haddii hadda toban toban kama badnaa u malalaya toban haddaan toddoba aqoonnay waxa weeye waa indha la yaqaan col col ma ahan qofka aad taqaanid iyo qofkaad aqoonid isku kaa mid ma ahan waxa weeye inaad isu soo dhoweysaan oo is afgarataan baa ka imaanaysa guddi ahaan xulashadii lasoo xulay beeshaan odayaasha iga horreeyey maamulkii waa aqbaleen mar haddii la aqbalay macnaheeduna waxa weeye gogoshii iyo meesha taalla waa aqbal ay ka socday waa qodob guddiga kolley waxaa laydinka rabo anigu maantay qofna inkama dooreen deegaankan specially markaan guddiga magacyahiisa aragnay oo aan joognay hobyo dhinaca habargiirtoo kale brofesor faadumo iyo brofesor cabdi xaaji iyo haddii alla kuu idmahayo brofesor gacma dheere waxaan dadkii waxa weeye waxaan isku hagi lahaa midda dhuusamareeb iyo midba hobyo wixii dadka gacanta ku qaban lahaa oo ummadiiyo midaysan geyn lahaa dhinaca kale waayeel iyo brofesor cabdiraxmaan iyo ogaaska dadkii waxa weeye musticiinka ahaa oo dadka isku xiri lahaa yaa annaga ka niyeysana horta allah inka dhigo guddiga halkaasa oo baxaya soo dhowaada caasimadda dhuusamareeb waxa weeye waa caasimadda galmudug dadka degan waa dadkan cadaado iyo dhuusamareeb iyo balambal iyo meesha liyo xeraale iyo caabud waaq gogol meel kasta oo dhigay meeshaan diidi mayso raalli bay ka tahay wax dhiba iyo dadka deganna wax concern kama dhexeeyaan haba yaraa laakiin concernka meeshaan qabto waxa weeye xagga maamulka iyo cadaaladdiisa marka laisku tagaana la gaari doonaa insha allah waxaa idiin soo haray beesha saacad beesha saacad sida loo sheegay halkaanaan ku shirnay ra-iisul wasaaraha oo isugu nimid kow shirka iyaguu bogaadiyey kabeel ahaan laba wuxuu bogaadiyey shirka habargidir annagu go-aanka aan qaadanay wuxuu ahaa midnimo iyo shirka habargidir oo midnimo ka soo baxdo maamulkiina lagu dhiso markaad dib u milcsataan afartii sano soo dhaafay habargidir maxay dowladnimadii sidee ka ahayd markaad milcsataan oo aragtaan in loo baahan yahay sidii hore in laga gudbo oo habargidir midowdo oo si dowlad midaysan oo dhamaystiran si ra-isul wasaare sheega loo helo waana afartii sano laftayga waxaan dheehanay wey waxaan isugu wacnay afartii sano lasoo dhaafay baan dheehanay inaan habargidir sidaan hadda aysan caadi ahayn dowladnimadin aysan caadi noqonin taasaan dheehanay si dowlad loo helo midaysan loo midaysan yahay oo waxtar leh si loo helo ma ahan mid caqabad ku noqon doona dowladnimada soomaaliya iyo midda galmudug midna
waxaan ahay guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo ugu horeyn waxaan soo dhaweyneynaa guddiga dibheshisiinta ee galmudug ee hadda ku sugan magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaan taageereynaa soona dhaweyneynaa shirka la qabo doono anaa ku hadlaya afka dhallinyarada ee gaalkacyo waana mahadsanteena
runtii aad baan u faraxsannahay guddiga dibheshiisiinta ee dowladda federaal kasoo magacooday haddaan nahay dhallinyarada gobolka mudug waan taageersannahay guddiga waas aragnay way noo qeexeen waxay qabanahayaan annagana waan taageernay talooyina waa siinay talooyinkaan siinay waxaa ka mid ahaa lambar kow guddigu inay dadka cadaalad u sameeyaan lambar labo waxa ay qabanahayaan inay tahay oo dadka konseynka ay ka qaban ugu badan inay tahay xagga sabursiga iyo waxyaala la midka ah ee aan guddiga lagu fadhin inay iyagu diga bixiyaan ama ay dad dhiib u kala sinaan marka sidaas darteed guddiga talada aan siin wax ka mid a dadka inay cadaalad u sameeyaan aad bay noola qaateen sidoo kaleta waxaan ka codsanaynaa guddiga iyagoo dowladda dhexe iyo dhammaan guddiga doorashada doorka dhallinyarada in la caddeeyo haddana nala siiyo doorka dhalinyarada annaga waxaana deeqda dowlad waxaana deeqda dib u heshiisiin waxaan rabnaa annaga inaan meel ka samarno ka ganacsano ka- wax ku barano ka shaqaysano sidaa darteed dowladda waxaan ka codsanaynaa inay doorka dhalinyarada caddayso